bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan ku guda jirnay baabu salaati اljamaaca oo uu sheikhu ka hadlay oo aan darsigii ugu dambeeya ku soo marnay haddii imaamka uu salaada gooyo bixadaثin aw hayri waxaa u bannaanoo loo ogol yahay inuu booskaasi ama imaamadii uu ku beddelo qof shuruudaha dhammaystiraya qof saalix u ah imaamada fain facaluu ruknan qabla اlistikhlaafi imtanaca an istikhlaafuhu hadday sameeyaan rugni intaanan khaliifo laga yacni intaanan lagu bedelin ka hor istikhlaafku mamnuuc ayuu noqonaya istikhlaafka mamnuuca noqonaya uu ka hadlaya waa midkee waa midka masbuuqa ah ama bilowga ah ee markaa yimid uu isku bedelayo amaa mid salaada awalkeeda la tukanayay kaasi mamnuuc ma aha waa soo marnay in sidaa loogu qaydayo wuxuu ka soo reebay alkhaliifa hadduu ma'muum yahay waxaa bannaan buu yidhi in khaliifaha istikhlaafkiisa ama inuu isku bedelo imaamku muطlaqan waa jaa-is laakiin wuxuu yidhi masbuuqa wuxuu ilaalinayaa tartiibtii imaamka hadduu ka faaruqo wuxuu u istaagayaa wixii markaa asiga dhaafay jamaacadana wuxuu u ishaarayaa imaa inay faaruqaan ama ay sugaan inay sugaanaana afdala wey haddii imaamku uu ka jaahil noqdo ama kii lagu bedelay hadduu jaahil ka noqdo tartiibtii imaamka uu gara waayo muxuu yidhi sheikhu raximahullah waa muraaqabaynayaa buu yidhi soo mah bimacnaa jamaacadii ayuu muraaqabaynayaa markaasuu wuxuu yidhi wain kaana alkhaliifatu hayra ma'muumin jaaza fi اluulaa wa fi اhaaniyati min arubaaciyati laa fi haaniyatin wa raabicatin buu hadduu khaliifaha yahay midaan ma'muum ahayn xaaladdii hore muxuu ahaa khaliifaha khaliifuhu ma'muum buu ahaa xaaladdan khaliifihii ma'muum ma aha hadduusan ma'muum ahayn imaamka ma isku bedeli karaa bedelkiisa ma geli karaa waa geli karaa muطlaqan horou kuu soo yidhi taas jaaza istikhlaafuhu muطlaqan laakiin ayadoo ay bannaan tahay inuu isku bedelo ayaa laba loo kala qaadaya inuu ma'muum yahay iyo inuusan ma'muum ahayn hadduusan ma'muum ahayn khaliifihii jaaza waxaa bannaan ay jaaza iqtidaa'uhu waxaa bannaan ku dayashadiisa fi اluulaa way bannaan taha wa fi اhaaniyati wa fi اhaaliثati midda saddexaadna way bannaan tahay oo min arubaaciyati ka mid a salaadda rubaaciyada laa fi haaniyatin ragco labaad dhexdeeda kuma bannaana wa raabicatin mid afaraadna kuma bannaana wuxuu leeyahay khaliifuhu hadduusan ma'muum ahayn markiisii hore waxaan khaliifo ahayn ma'muumna aan ahayn rugnino uu ka hormaray istikhlaafkooda ma bannaano waa soo marna soo maha hadduusan khaliifo ahayn khaliifihii unbaa loo ogolaaday khaliifihii hadduusan marka asigii ma'muum ahayn waxaa ma'muumka u bannaan markii khaliifahan laga dhigo imaam way bannaan tahay fi اluulaa wa fi اhaaliثati min arubaaciyati halkaasuu ka geli karaa oo iqhtidaagiisa uu bannaanaanaya wuxuu ugu qaydayaa labadan salaadda haddii ay tahay fi rakcati اluulaa markii ragcada koowaad la tukado midda labaadaa loo wada istaagayaa soo mah meel lagu kala haraayo ma jirto haaliada markii loo istaagayana laysma khilaafo yani waxaan ka wadaa haaliada markii lagu guda jiro oo raabicada loo istaagayana laysma khilaafayo oo imaamkan ama khaliifahani masbuuqa ah ee laga hormaray haddii ragcadii saddexaad uu soo gaaro markuu ragcada saddexaad tukado ama uu dujiyo muxuu u istaagayaa ila raabica soo maha dadkan ma'muumiinta ah ee salaada imaamkii hore la bilaabay ayaguna raabicay u istaagayaan labadan meelay iswaafaqi karaan wey labadan ay iswaafaqi karaan waxay u niyeysan karaan iqtidaa iyo kudayasho laakiin labada kale isma waafaqi karaan saa darteed kuma dujin karo masalan hadduu soo haleelo ragco labaad ragcada labaad hadduu soo gaaro asiga muxuu u baahan yahay yaa wuxuu u baahan yahay ragco koowaaday u tahay asiga ragcadii koowaad bay u tahay waa inuu istaago markuu sujuudda dhammeeyo ayagana maxaa laga rabaa ma'muumiinta waa inay fadhiistaan meeshaasi maxaa ka imaanaya khilaaf iyo iskhilaafa ka imaanaya sidaa darteed makuu dujinayo hadday aalita ayaan taaniye tahay ama ay raabico tahay raabico markii la joogo asiga maxay u tahay waa ragcadii koowaad asiga xaggiisa ilan salaaddii wuxuu ku soo galay ragcadii afaraad wuxuu imaamkii bedelay ragcadii afaraad jamaacada afaraad bay u tahay asigana ragcadii koowaad bay u tahay jamaacadu way fadhiisanayaan markay tukadaan ragcadaasi asiga laakiin maxaa laga rabaa inuu istaago waa ragcadiisii koowaad taana maya buu leeyahy laa fii aaniyatin wa raabicatin sidaas ula jeeda ragco labaad iyo mid afaraad midna uga daya maayaan imaamkaasi khaliifuhu hadduu masbuuq yahay labadaasaa loo kala qaadaya imaa inuu soo haleelo ama uu bedelo imaamkii fi aaliati fi اlula waaalita inuu ku bedelo waa loo ogolyahay amaa hadduu soo gaaro ama uu ku bedelayo fii aaniyatin wa raabicatin meeshaasi ikhtidaam ma imaan karo waa la fahma umaleynaa labada meel uu kala duwaya shiikhu walaa tajibu ma waajibaysa buu yidhi niyat اliqtidaa'i biاlkhaliifati niyada ku dayashada khaliifka ama khaliifaha lagu dayanayo waajib ma aha bal lahum waxaa u bannaan oo loo ogol yahay an yutimuu inay dhammaystiraan furaada ayagoo keli keli ah walow qadama alimaamu hadduu imaamku hormariyo waaxidan mid hadduu hormariyo waalqowmu qowmkana ay hormariyaan aakhara mid kale fa muqadamuhum ay fa muqadamu lqowm damiirka qowmka u noqonaya qowmka midkaay hormariyaan ayaa awlaa mudan oo la hormarinaya qowmka midkay hormar ma hormariyaan ayaa la hormarinaya sababtu waa maxay axaadiida waxaa ku soo aroortay imaamka inuu dujiyo dadka ayagoo karaahiyeysanaya inaysan wax wanaagsan ahayn oo nahyi baa ku soo arooray ama xadiid diidaysa arrinka marka ayaga rabitaankooda ayaa waxay ka horaysaa rabitaanka imaamka imaamka hadday qofku la fiican yahay laakiin ma'muumiinta ay karaahiyeysanayaan ma aha inuu dujiyo sidaa darteed midka ayaga ay hormariyaan oo ay ku qanacsan yihiin imaamadiisa ayaa awlaa hadalkan shiikha uu ku khatimay iyo fasalka uu ku xijiyey munaasaba ka dhexayso waa tartiibiye waa tandiimiyey markuu yidhi midkay hormariyaan ayaa awlaa ah ayuu halkan wuxuu ka gelayaa fasalkan yaa awlaa in imaamada lagu hormariyo imaamada in lagu hormariyo yaa awla ah oo in la hormariyo mudan faslun awla annaasi biاlimaamati alafqahu uma alaqracu uma ثuma الأqرأu ثuma الأwracu ثuma الأxsanu siiraة ثuma الأqdamu hiجraة وwaladuhu ثuma الأsanu fi الإسlaam ثuma النasiibu ثuma الأxsanu dikra ثuma الأnضafu badna وhawbا ثuma الأxsanu sawta ثuma الأxsanu suuraة waa sida loo kala mudan yahay wuxuu yihi أwlى الnaasi bاlimaamati dadka waxaa ugu owlaysan buu yidhi imaamada alafqahu midka fiqiga badan yacnii kan fiqiga ku aqoonta badan alafqah macnaheedu waxa waye alaclamu bilfiqhi waa midka fiqiga ku aqoonta badan uma alaqra kadibna waxaa ku xiga midka ugu qiraa'ada yacni xagga qiraa'ada ugu aqoonta badan ay alaclam bilqiraa'a uma alawrac kadibna waxaa ku xiga kan ugu waraca badan uma alaxsanu kadibna waxaa ku xiga midka wanaagsan siiratan xagga siirada taariikhda iyo siiradiisa iyo tarjamadiisa midka ugu wanaagsan ayaa ku xiga uma alaqdamu kadibna waxaa ku xiga buu yidhi midka ugu horeeya hijratan xagga hijrada waa waladuhu iyo midkaasi waladkiisa alaqdam hijratan waladkiisa faraciisa uma uma alasanu kadibna kan ugu da'da weyn fi lislaami islaamnimada dhexdeed uma annasiibu kadibna midka nasabka u saaxiibkaa uma alaxsanu kadibna waxaa ku xiga buu yidhi midka wanaagsan dikran xagga sheegidda yacnii siiro wanaagsan iyo dikri wanaagsan bayna annaasi ku leh uma alandafu kadibna waxaa ku xiga midka ugu nadaafadda badan badanan xagga jirka wa hawban iyo xagga dharka labadaba uma alaxsanu suuratan kadibna waxaa ku xiga buu yidhi midka wanaagsan ama quruxda badan xagga sawdka uma alaxsanu sawtan uma alaxsanu kadibna waxaa ku xiga midka wanaagsan suuratan xagga suuradda intaan shiikha wuxuu ula jeedaa tartiib waay culummadu waxay isku khilaafeen alafqah walaqra ayuhumaa muqadam ayuhumaa yuqadamu midka fiqhiga ku aqoonta badan iyo midka qiraa'ada ku aqoonta badan baabkan horta intaanan khilaafkaas gelin waxaad ogaataan baabkan waxa looga hadlaya ama fasalkan waxa way waa cinda ikhtiyaari اlimaam waa markii imaam la dooranayo gadaalo wuxuu kaaga sheegi doonaa imaam raatiba hadduu meesha joogo yaa afqahaya yaa aqra'a midna lama fiiriyo yaa qiraa'o badan yaa fiqhi badan ictibaar ma leh imaamka raatibka ah ayaa xaq u leh inuu dejiyo horaana u soo marnay imaamadu inay saldano tahay sidaa darteedna ninka aan lagu dujin karin fii sulطaanihi inaan imaam loogu noqon karin ilaa biidni hadda waxaa laga hadlayaa waa cinda alikhtiyaar iyo doorasho waxaan rabnaa maalan inaan imaam dooranno oon imaam u magacaawno masjidka maalan sifaadka lagu dooranayo waa maxa cinda alikhtiyaar ma afqah baa la hormarinayaa mase aqra bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin alafqah ayaa horeeya alafqah baa la hormarinayaa uma alaqra kadibna waxaa ku xiga midka ku aqoonta badan qiraa'ada culammada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa la hormarinayaa alaqra midka qiraa'ada ku aqoonta badan uma alafqah kadibna kan uu yacni fiqhiga badanaa lagu xijinaya qolada dhahaysa alaqra' baa lama hormarinayaa waxay deliishadeen xadiidka lafdigiisa aqra'uhum likitaab illaah yacni nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi yaummu lqowma aqra'uhum likitaab illaah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'an faaclamuhum bisunna fain kaanuu fi sunnati sawaa'an faaqdamuhum hijratan wahaakada sidaasaa nebigu u kala hormariyey sala allahu calayhi wasalam waxay yidhahdeen marka qoladaasi nebigu alaqra' buu hormariyey yaummu lqowma aqra'uhum likitaab illaah laakiin waxay ku jawaabeen a'immada ay shaaficiyadu ka mid yihiin ee dhahaya alafqa baa la hormarinayaa waxay yidhaahdeen alaqra' fi dalika الzamaan kaana huwa alafqah yani faqiihna fuqahana way ahaayeen quraa'ana way ahaayeen zamankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka qur-aanka yaqiinay culumay ahaayeen ma aha sida zamanadan dambe oo qur-aanka lafdigiisa keliya la xifdiyo lagu kaaftoomo bal waxay ahaayeen dadka qur-aanka barta culumay ahaayeen sababtoo ah dariiqo waxay ku baran jireen ah in la jamciyo qur-aanka in lafdigiisa la xifdiyo macnihiisana la fahmo toban aayadood maysan dhaafi jirin ilaa macnahoo aayaadkaasi ay fahmaan waxa fiqhigo ku jirana ay kala baxaan sidaa darteeda culammada waxay yidhaahdeen markii la leeyahay yaa macshar alquraa axaadiida ku soo aroortay wakhtigaasi waxaa loola jeedaa alquraa waa alculamaa quraadu culumay ahaayeen waxaana tusinaya bay yidhahdeen alafqah inuu muqadam yahay qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuu bakar ha la faro ha la amro falyusalli binnaasi dadka ha dujiya abuu bakar abuu bakrin radia allaahu can wakhtigaasi waxaa joogay rag xagga qur-aanka uga mashhuursanaa qiraa'ada sida ubay ibnu kacb radia allaahu canhu iyo cabdullaahi ibnu mascuud jamaaco macruuf ku ahayd qur-aanka xaggii laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar uu hormariyey maxaa yeeley abubakar wuxuu ahaa afqahu saxaabati wa aclamu saxaaba saxaabada ninka ugu fiqhiga badan ugu aqoonta badan ayuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar amra buu yidhi dadka ha dujiye asuu hormariyey waxay yidhaahdeen xadiidka nebigu uu leeyahay ya umu lqowma aqra'uhum likitaab illaah iyo xadiidu abi bakrin isma khilaafayaan maxaa yeeley aqra'uhum likitaab illaahi wakhtigaasi muxuu ahaa faqiihow ahaa dad fiqhigiina yaqaana qiraa'adii qur'aankana ku fiican bay ahaayeen alafqah ayaa la hormarinaya hadday kulmaan qaari aan faqiih ahayn iyo faqiih aan qaari ahayn waxaa la hormarinayaa faqiiha la hormarinaya sababtuna waxay ku cileeyeen culummadu salaada axkaam badanaa ku tacalluqda shuruud bay leedahay arkaan in la ilaaliyo ay waajib tahay ayay leedahay waajibaad iyo mustaxabbaad bay leedahay waxyaabo sahwi la yidhaahdo oo dhaca ayaa jira salaada dhexdeed hadduusan imaamku aqoonin axkaamtaasi dadkana uu imaam u noqdo waxay noqonaysaa mas-uuliyaddaasi cid in loo dhiibay cidaan mudnayn mas-uuliyaddaasi in loo dhiibay cidaan qaadi karin oo dayacaysa maxaa yeele hadduu sahwi ka dhaco si ula tacaamula ma yaqaan ilaan axkaamtii salaadda ma yaqaan hadduu rugni ka tago muxuu samaynayaa hadduusan fiqhigii aqoon iyo axkaamtii salaadda ma keeni karo haddii marka faqiih qur'aankii wax ka yaqaana la helo iyo qaari aan fiqhi lahayn laa shaka faqiiha la hormarinaya si salaadda dadka loo ilaaliyo oo loo dhowro laakiin hadduu qaari yahay axkaamtii salaadda iyo fiqhigoodana uu yaqaano asigaa muqadama oo la hormarinaya uma alawrac uma umadaani dhammaantood waxay ku saabsan tahay markay inta hore ku sinmaan wey mid walba masalan waa faqiih waana qaari hadday laba faqiih kulmaan aqra' baa la hormarinayaa soo maa labadooda kan qur-aan ku fiicanaa la hormarinaya masalan fiqigiina waa iskaga mid xaggii qiraa'adii qur-aankana waa iskaga mid maxaa lagu kala saarayaa alawrac midka waraca badan culimmada qaarna waxay ka cabiraan alatqaa midka taqwada badan labadooda midka la isleeyahay waa atqaa lilaah waa mid ilaahay aada uga baqa subxaana wa tacaala oo taqwadiisu way sarraysaa kaa ayaa la hormarinaya bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen sifada ah ataqwa ayadaaba ugu horraysay yidhaahdeen markii la dooranayo fiqhi iyo intaan la gaarin ka hor waxay yidhahdeen qofka inuu taqi yaha waay maxaa yeele qof aan taqi ahayn salaadda ummadda laguma aamini karo ilaan imaamku wuxuu mas-uul ka yahay dadkan salaadda uu ku dujinayo marka taqwadu meel muhiimay uga jirtaa arrimahan lasoo sheegay waa shardi haddii marka labaduba masalan taqwo iyo khayr laga filanayo inta kale ay ku sinmaan yaa ku sarreeya taqwada ayaa la fiirinaya labadooda midka la isleeyaha waa atqaa lilaahi casa wajal kaasaa la hormarinaya haddii intaaba ku sinmaan labadooda yaa siiro wanaagsan uma alaxsanu siiratan xagga siirada taariikh nololeydka qof walba wuxuu leeyahay soo maahan taariikh xagga noloshiisa ku saabsan iyo waxyaabuu soo maray iyo waxyaabuu ku sifaysan yahay intaba waxaa laga fiirinayaa siiradiisa hadday intaa ku sinmaan uma alaqdamu hijratan alaqdamu hijratan labadooda yaa horreeyey ama dadkan midka hijro horreeyey ayaa la hormarinaya hadday masalan ku noolaayeen fii bilaadi alkufaar labadoodana ay ka soo hijroodeen dhulkii gaalada inta kalena ay ku sinmaan yaa la hormarinayaa midka hijradiisu ay horraysay maxaa yeeley midka u soo horreeyey ilaa bilaadi alislaam asigaa mudnaan badan ogaanshaha axkaamta sharciga iyo salaadda iyo axkaamteeda iyo taqwada iyo diinka intaba midka soo horreeyey hijrada uga dhow midkii ku dambeeyey dhulkii gaalada marka hijrada waa lagu kala hormarinayaa hadday intaaba kusinna ku sinmaan uma alasanu fi lislaam kan ugu da'da weyn islaamnimada dhexdeed yacni waxaa la fiirinayaa raggaani isku sifaadka noqday yaa da' weyn inta kale haddii lagu kala saari waayo xagga da'daa laga fiirinayaa waxaana arrintaa tusinaya qowlu nabiyi salى اllahu عalيه wasalam walya-umakum akbarukum ha idin dujiya buu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam kan idinkugu weyn waa markii sifaatkii kale lagu sinmo oo qiraa'adii iyo fiqigii iyo waxyaabaha lagu sinmo kan idinkugu da'da weyn laha idin dujiyo oo imaam ha idiin noqdo asaa la hormarinaya uma الnasiib intaa haddii lagu sinmo waxaa la hormarinayaa buu yidhi annasiib annasiib waa dunnasab waa mid nasab u saaxiiba culamada qaar waxay ka cabiraan alashraf waa midka sharafta badan min xaysu nasab oo masalan waxay leeyihiin ninkii haashimiya waa ka horeeya midka qurashiga masalan imaamkan waa faqiih waa qaari kanna waa faqiiho waa qaari waa laba nin sifaadkii kale oo dhan way ku sinmeen midna waa min bani haashim midna waa lafihii kale oo quraysh wey waa umawi masalan min bani umaya labadooda yaa muqadam oo la hormarinayaa wuxuu leeyahy midka bani haashimka allabaa la hormarinaya ama labada nin la la rabo in la kala doorto mid waa qurashi midna waa carabtaa kale waxaa la hormarinayaa kan qurashiga baa la hormarinayaa ama waa mid carabiya iyo mid cajamiya yaa la hormarinayaa carabigaa la hormarinaya uma alnasiib sidaas ula jeeda xaggee laga keenay arrintan waxay waafajiyeen ama ay ka qiyaasteen alimaamatu اlkubraa imaamadii weyneyd imaamadu waa mid kubraa ah iyo imaama suqraa alimaamatu اlkubraa waa madaxtinimada waa imaamada weyn waa amiirka guud iyo imaamka guud ee muslimiinta alimaamatu suqraana waa imaamatu salaa hadda midaan ka hadlayno waa imaamatu suqraa soo maha masaladaani laakiin waxay ka qiyaasteen alimaamatu اlkubraa imaamatu اlkubraa nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi alimaaratu liquraysh imaarada iyo madaxtinimada quraysha iskale buuyi wa fii xadiidin aakhar annaasu tabacun liquraysh mu'minuhum limu'minihim wa kaafiruhum likaafirihim dadku waxay tabac u yihiin quraysh muminka dadka mu'minkooda wuxuu raacayaa qurayshiga mu'minka midkooda gaalkaana wuxuu raacayaa midka gaalka ee qurayshiga qurayshiyiintu marka ayagaa hoggaan u ah macnaha dadka ayagaa dadka hoggaan u ah lidaalika haddii la dooranayo imaam guud ama madaxweyne guud waa inuu qurayshi noqdo cinda alikhtiyaar marka la dooranayo waa inuu nin qurayshiya yahay sida axaadiidii nusuustaba kusoo aroortay ansaari markay yidhaahdeen mina amiirun wa minkum amiir abubakar muxuu ku jawaabay radia allaahu canh wuxuu yidhi naxnu alumaraa wa antum alwasaraa annaga waaye buu yidhi umaradii abubakar iyo cumar iyo kulligood waa quraysh waaye umaradu waa annaga haddaad ansaar tihiinna wasaradii baa tihiin buu naxnu alumaraa wa antum alwasaraa imaamatu lkubraa way middaas waxay yidhaahdeen hadday taasi imaamatu lkubraa ay lagu dooranayay nasabka iyo qurayshinimada imaamatu suqraana sidii oo kale nasabka loo ictibaarinayaa bay yidhahdeen culamada qaarna waxay yidhaha arrintaasi sax maaha maxaa yeelay imaamatu suqraa waa imaamatu salaa waa cibaadii ku tacalluqda cibaadadana looma fiirinaya bay yidhaahdeen nasabe waxaa loo fiirinayaa sifaadkaas kale taqwada waraca qiraa'ada fiqhiga waxyaabihii kale axaadiida lagu sheegay ayaa la fiirinayaa bay yidhahdeen laakiin la fiirin maayo dhanka nasabka xagga nasabka waxay yidhaahdeen waxay khaas ku tahay alimaamatu alkubraa oo axaadiidu ay ku soo arooreen amaa imaamatu suqra looga qiyaasan maayo qowlkaasina waxaa rajaxay alimaam ibnu cuthaymiin raximahullah inaan looga qiyaasanaynin oo annasiib hadda aysan meeshaan soo gelayn uma alaxsanu dikran kadibna waxaa ku xiga buu yidhi midka xagga dikriga ku wanaagsan uma alandafu badanan wa hawban kadibna midka nadaafada badan xagga jirka iyo dhar intii kale hadday ku sinmaan laakiin mid ay nadaafadiisu liidato midna nadaafadiisu ay fiican tahay kii nadaafad fiicana la dooranaya sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen hay-ada iyo qaabka waxay ka qayb qaadanaysaa qanaacada dadka qofka inay hay-adiisa wanaagsan tahay dharkiisu nadiif yahay iyo nin dharkiisu wasakh yihiin waxaa lagu kalsooni badan yahay baa midka nadiifka ah sawban wa badanan labadaba waa iska waa ra'yi waay uma alaxsanu sawtan amaa sawdka in lagu kan wanaagsan la dooranayo haddii sifaadkaasi kale ay kulmaan taasi nusuusta u daliila oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa booriyey taxsiinu sawti bilqur'aan qur'aanka yacni codka in la wanaajiyo markii qur'aanka la akhrinayo uma alaxsanu suuratan kadibna wuxuu yidhi midkii suurad wanaagsan midkii muuqaal wanaagsan calaa kulli sifaadkaana waxay tartiibtaas ugu imaanayaan waa markii inta hore kulmaan oo la kala saari waayo wy mar walbana midka la isleeyahay dadka waa u nafci badan yahay waa ugu aqoon fiican yahay cilman yacni qiraa'atan wa fiqhan waa ugu taqwo badan yahay waa ugu diin fiican yahay in loo dooro ayaa awlaa oo habboon maxaa yeele salaaddu waa wax weyn waa cibaado aad iyo aad u weyn qofka imaamkaana waa qof dadkaasi cibaadaysanaya hoggaan u noqonay famataa wujida waaxidu min haaulaa'i faqad markii la helo buu yidhi waaxid ka mida kuwaan la soo sheegay qudima waa la hormarinayaa wain ijtamacuu hadday kulmaan ow bacduhum ama qaarkood ay kulmaan rutibuu haakadaa sidaasaa loo tartiibinayaa haddii waaxid intii lasoo sheegay ka mida la helo maalan alafqa haddii la helo asaaba ku filan soo maaha inta kaleo dhan looma baahna asaa la hormarinaya haddii alaqra' la helo asigaa la hormarinaya haddii waaxid wixii lasoo sheegay ka mida la helo qudima waa la hormarinaya hadday kulmaan ama qaarkood sifaadka qaar ay ku kulmaan rutibuu haakadaa sidaasaa loo tartiibinayaa uma umadaani tartiibta markaasaa tartiibinaysaa fain istawayaa watashaaxaa hadday sinmaan watashaaxaa oo arrintii ay yacni mid walba uu la bakhiiltamo ama uu rabo in laga dhigo imaamadii u quricaa waa loo qoro tuurayaa intii kaleo dhan hadday ku sinmaan wixii lasoo sheegay wax tanaasulahayana aan la arag oo mid walba uu rabo u leeyahay anigaa imaamnimadii isku raba oo qurica waxaa lagu kala saarayaa bilqurca waa loo qoro tuuraya qurcadana aadaa loogu dhaqmaa fi alaxkaami sharciya sida alimaam ibnuqayim raximah اllahu tacaala uu aad u caddeeyey fi turuq اlxukmiya kitaabkiisa la yidhaha aطuruq اlxukmiya wuxuu yidhahday alqurca waa طariiqo ka mid ah duruqda sharciga ah ee loo maro kala saaridda dadka waxyaabaha la isku qabto ama lagu sinmo ayaa lagu kala saara wa imaamu lmasjidi wa saakinu lbeyti imaamka masjidka wa saakinulbeyti iyo midka guriga degan walow biijaaratin walow kiraba ha ku deganaadee muqadamaani waa laba laga hormarinayo cala alafqahi midka fiqhiga badan waa laga hormarinayaa wamaa bacdahu iyo wixii afqah ka dambeeyey walahumaa waxayna leeyihiin ayaga imaamka masjidka iyo ninka guriga degan waxay xaq u leeyihiin taqdiimu man araadaa qofkii ay doonaan inay hormariyaan masalada waa midda haddeeta tambiihinaynay waa tartiibtii lasoo sheegay waa cinda alikhtiyaar aan niri soo maaha haddii masaajidku imaam leeyahay imaamka la dhihi maayo adigii hebel laydin fiirinaya yaa afqaha yaa aqra'a waa qalad inaad tidhahdo hadduu masaajidka imaam leeyahay imaamkiisa noocuu doona ha noqdee asaa looga dambaynaya imaamada maadaama uu muslim yahay salaadiisuna ay ansaxayso faasiqna uusan ahayn oo qof saalixa u yahay amaa hadduu faasiq yahay shiiqaa ka hadli doona imaamatulfaasiq iyo xukunkeeda haddii marka imaamka ma yani wuxuu yidhi imaamka masjidka iyo ninka guriga degan saakinulbeyt waa guriga lagu tukanayo markaas hadda wuxuu ka wadaa waa guri markaa la rabo in lagu tukado jamaaca ahaan loogu tukado ninka degan deganaansho iyo lahaansho waa kala laba sooma walow biijaaratinba ha ku deganaado milki ahaan yousan guriga u lahaan hadduu doono kiraha ku deganaadee labadooda imaamka masjidka iyo ninka guriga degan waxaa laga hormarinayaa buu yidhi cala alafqahi wamaa bacda hadday gurigaaga kugu yimaadaan niman culummo ah oo kaa cilmi badan kaa fiqhi badan kaa qiraa'o badan xaq uma lahan markii salaada la gaaro haddii guriga lagu tukanayo inay yidhahdaan annagaa dujinayna ama uu midkood hormara xaq uma leh yaa iskale imaamada marka gurigaa la joogo saaxibulbeytkaa iskaleh ninka guriga degganaa iskaleh walaa yaumanna arajulu rajula fii sulطaanihi w ilan gurigiisa waa sulطaankiisa waa meeshuu asiga maamulayay waa in asiga looga dambeeyo hadduu kuu idmo idankiisaaad ku dujinaysaa imaamka masjidkana waa la mid xaq uma lihid imaamka masjidka inaad salaaddii ka gasho oo aad tidhahdo anaa dadkii dujinaya ilaa inuu asaga kuu idmo mooyaane walahumaa taqdiimu man araadaa waxay labadooda leeyihiin ciddii ay doonaan inay hormariyaan imaamku qofkuu doono inuu soo qabto u yidhahda naduji xaq uu leeyahay ninka guriga iska leh lagu tukanaya inuu yidhahda hebelow adiga salaada naga bixina xaq uu leeyahay laakiin adigu isma sharixi kartid oo isma hormarin kartid ilaa biidni inuu asaga kuu idmo way wاlsulطaanu wالsulطaanu واlأعlى فاlأعlى min اlquضاaةi واlwulaaةi yuqadamuuna calى saakini وإimaami الmasjidi وغayrihima sulaanka sulطaanka guud واlأعlى فاlأعlى iyo mid walba mid sareeya فاlأعlى iyo midka ka sii sareeyo min اlquضاaةi واlwulaaةi ka mida yuqadamuuna waa la hormarinaya calى saakini وإimaami الmasjidi وغayrihima sulaanka iyo sidii mar walba loo kala sarreeyo qudaad iyo kayrkoodba iyo madaxda waa la kala sarreeyaa soo maha waa silsilad ninka suldaanka ah tuuladan iyo ninkii suldaanka ah magaalo iyo midkii suldaanka ah waddan wax kala sarreeya qaadigu waa mid tuulo waa mid degmo waa mid magaalo waa kala sarreeya waxaa jira qaadi lqudaa oo qudaadda dhan ay hoos imaanayaan intaba waa uu ka sarreeya dhammaantood marka suldaanka iyo siday u kala sarreeyaanba qudaata iyo qudaadda iyo wulaadaba ayagaa laga hormarinayaa midka guriga degan iyo imaamka masjidka masalan hadduu qaadigii guud ama qaadigii deegaankaasi uu masjid ka yimaado imaamkii masjidka ee raatibka ahaa asa uga owleysan inuu salaada dujiyo fuqahada qaaraa waxay ku qaydeen qaadiga waxaa la hormarinayaa ama suldaanka ama amiirka ama khaliifaha salaadda uu ku hormarayaa waa haddii imaamkaas raatibka ah asiga uusan magacaabin laakiin haddii imaamka raatibka uu ahaa miduu asiga soo magacaabay hadda biidnihi buu ku dujinayaa markaas soo ma asaa hore u ogolaadayoo idan caama iyo amar guuduu siiy markaasoo kale imaamkii duji jiraan dujinaya laakiin hadduusan asiga magacaabin magacaabid jaanibkiisa ka timaadana uusan ku imaan labadooda yaa sarreeya xagga wilaayada iyo maamulka waxaa sarreeya qaadiga iyo suldaanka markaan asaa lagu maamulaya imaamadiisaa lagu maamulaya kan gurigiisa joogana asiga gurigiisuu suldaan ka yahay ninkaanna gurigiisa iyo guryaha deriska la ah iyo kayrkoodba suldaankeedii wa asna waa laga sarreeyaa markaa waxaa la hormarinayaa kii ka sarreeyaa la hormarinaya wa yuqadamu waa la hormarinayaa buu yidhi xaadirun wa xurun wa cadlun wa baaliqun waxaa laga hormarinayaa calaa musaafirin wa cabdin wa faasiqin wa sabiyin wa in kaanuu afqah waxaa la hormarinayaa buu yidhi xaadirun mid xaadira wa xurun iyo mid xor ah wa cadlun iyo mid cadaalad ah caadil ah wa baaliqun iyo mid qaangaara waxaa laga hormarinayaa calaa musaafirin mid musaafira wa cabdin addoon wa faasiqin iyo faasiq wa sabiyin iyo cunug yar ilmo yaroon qaangaarin wa in kaanuu haba ahaadaan kuwaan dambe afqaha kuwa fiqhi badanba ha ahaadaan hadday kulmaan nin xaadira iyo nin musaafira imaamada ayaa ku xaqnimo badan alxaadir maxaa yh ninkaa musaafirka waa nin socotaa waay ninkaanna waa ninkii deegaanka ahaa ee asalka ahaa meeshaa ku sugnaa xaadirkaa la hormarinaya fuqahada qaara waxay isku dareen wa yuqadamu xaadirun wa muqiimun bay yidhahdeen xaadir iyo muqiim xaadir iyo muqiim farqima udhexeeya waa u dhexeeya xaadirka markaa waxay ula jeedaan waa midaan marna musaafir ahayn oo gurigiisaiyo deegaankii jooga muqiimka laakiin waa nin musaafira laakiin magaalo ku nagaadoo ku sugan musaafirku marna waa socdaa oo waddaduu hayaa marna meeshuu u socday uu safarka ku ahaa buu gaaray oo danihiisuu dhammaysanaya markaa uu danihiisa dhammaysanayo meesha uu ku nag yahay maxaa loo yaqaanaa muqiim baa la yidhaahdaa xaadirkuna waa midaan safrinba oo deegan deegaankiisa iyo eheladii dhex jooga xaadir iyo xur yacni qofka xorta ah iyo cadli iyo baaliq waa la hormarinaya xaadirka waxaa laga hormarinaya calaa musaafir qolaa marka waxay yidhaahdeen qolada dhehaysa xaadirun waa muqiim ayaga waxay yidhahdeen xaadirka waxaa laga hormarinaya cala alacraabiy ka reer baadiyaha muqiimkana waxaa laga hormarinayaa calaa musaafirin waa midka waddada haya oo waxay yidhaahdeen xaadirka oo qofkii magaalada deggan ah iyo mid reer baadiyaha haddii imaamada ku kulmaan waxaa la hormarinayaa xaadirka sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen aqoonta axkaamta sharciga dadka magaalada iyo iyo meelaha magaalooyinkaa joogabaa uga dhow aqoonta dadka meelaha baadiyaha degan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allah muqiimkana waxay yidhaahdeen waxaa laga hormarinaya calaa musaafir ila musaafirkii waddada haya waay ninkaana waa nin meeshaa markaa ku neg wa xurun calaa cabdi xorka waxaa laga hormarinaya waa addoonka addoonka waxay yidhaahdeen sababta qofka xortaa loo hormarinaya waxay tahay qofka addoonka waxaaba laga yaabaa wakhtigii salaada laga sugayay inuu dejiyo inuu sayidkiisa amar siiyo u yidhahdo meel hebla aad ilan waa maal la leeyahay nin xora oo ismaamuli kara ma ah taa waxay keenaysaa marka imaamadii ayay dhaawacaysaa naqsiyaa imaamadii ku imaanaya wa cadlunna maxaa laga hormarinayaa calaa faasiqin baa laga hormarinaya qofka caadilka ah alcadl bimacna alcaadil waay waxaa laga hormarinaya calaa faasiq wa sabiyin wa baaliqun waxaa laga hormarinayaa calaa sabiyin hadduu qaangaar yahay midka qaangaarkaa la hormarinaya wuxuu idhi sheikhu in kaanuu afqah masalan ninkan waa caadil laakiin waa laga fiqi badan yahay kanna waa faasiq laakiin waa faqiih caadilkaa la hormarinaya midka caadilkaa baa la hormarinaya fiqigiisa hadduu doono ha batee waalbasiir waalacmaa midka wax arkaya iyo midka indhoolahana sawaa'un waa isku mid wey xanaabiladu waa kala saaraanoo waxay leeyihiin albasiiru yuqadamu cala alacmaa midka basiirka ee wax arkaya ayaa waxaa laga hormarinayaa cala alacmaa midka indhoolaha laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin waa sawaa yacni laa farqa isku mid waayo wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa buu yidhi an yauma qowman yakrahuhu akharuhum wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa an yaumma inuu dujiyo qowman qolo qoladaasoo yakrahuhu akharuhum badankoodu ay karaahiyeysanayaan lisababin sharciyin sabab sharciya darteedna ay u karaahiyeysanayaan lisababin sharciyin maxaa ku baxaya haddaysan sabab sharciya haysan maalan imaamkan waxay u karaahiyeysanayaan inuu sharcigii dabaqayo ama sunnadii uu dabaqayo ama salaadii sidii loogu talagalo u tukanayo karaahiyadaasu ictibaar ma leh laakiin hadday sabab sharciga ay jirto ay gar ku yeelan karaan badankoodna ay dhibsanayaan waxaa makruuh ah inuu dujiyo qolo dhibsanaysa walaa yajuusu liqtidaa'u ma bannaana in lagu dayda buu yidhi bikaafirin gaal gaalaa imaam ii ah kuuma bannaana bal waa mutalaacib qofkii gaalaan ka godaa tukanayaa yidhaahda waa nin salaada ku ciyaaraya ee nin tukanaya ma ah maxaa yeele gaal ilaahay salaad ka aqbali maayo subxaanahu wa tacaala walaa majnuunin mana bannaana inuu ku daydo mid waalan inaad tidhahdo qof waalana imaam ii ah ayaduna ma bannaana maxaa yeele majnuunku iraado iyo doonis maba laha walaa muxdisin mid xadas qaba oo aan dahaaro qabin kuwii dayashadiisana ma bannaana walaa dii najaasatin mid najaaso u saaxiiba ku dayashadiisana ma bannaana walaa muxdisin markii qofku maqlo waxaa laga yaabaa inay jirto mas'alo adiga aad u aaminsan tahay qofkaani inuu muxdis ku noqonayo asigana uusan aaminsanayn inuu muxdis yahay maalan aklu laxmi aljuzuur hilibka geeloo la cuno waysada waa buriyaa baan leenahay soo maha sida axaadiis ku soo aroortay dadka qaarna maxay qabaan inaanan weysada ka buraynin waxaad aragtay ninkaan asoo hilib geela isku dhuftay hilib geeloo cunay kadibna safka hore uu istaago salaadii uu dadkii geliyey imaamuu noqday adiga agtaada muxuu ka yahay muxdis ma ku dayanaysaa salaada mase waxaa leedahay imaamkan waa muxdisoo walaa yajuusudaana soo deliishanaysa ama soo qaadanaysaa maya xaaladaasi kuma jirto sheikhulislaam hadalkiisa ayaan akhrin doonaa oo kala duwanaanshaha fiqiga ku saabsan walaa dii najaasatin iyo mid najaaso u saaxiiba asigana kudayashadiisa ma bannaana buu yidhi walaa rajulin mana bannaana ninku dayashadii uu ku dayanayo bimra'atin haweeney qof dumara inay nin dujiso ama rag imaam ay u noqoto ayaduna ma bannaana buy waxay u deliishadeen xadiidkii abi bakra ee macruufka ahaa ee wilaayada caamka ka hadlayay waxay yidhahdeen imaamaduna waa wilaaya suqra lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a walaa man yuxsinu lfaatixata mana bannaana inuu ku daydo qofkii faatixada wanaajinaya biman yukhilu qof khalal iyo duleel ku keenaya bixarfin minhaa xaraf ka mid ah ow biakhrasa ama mid akhrasoon hadlayn inuu ku daydo uma bannaana ow aradta alarad waa aladii yudkimu aladii yudkimu maa laa yudqam min alxuruuf waa midka idqaamaya waxaan la idqaamin oo xuruufta ka mid a ama kelimaadka ka mid a laba xaraf oo isku idqaamaya oo aan isku idqaamnayn idqaamka waa la yaqaan soo maa laba xaraf oo hal xaraf laga soo saaro wey mana aha asal ahaan laba xaraf oo la isku idqaamo kaasaa waxaa la yidhahda alarat aw ilalhaq aw alhaq ama midka alhaqa alalhaq waa aladii yubadilu xarfan bixarfin waa aladii yubadilu xarfan bixarfin waa mid xaraf xaraf ku bedelaya xuruuf aan la isku bedelin ayuu isku bedelaya oo aan shaqo isku lahayn kaasoo kale inaad ku dayatana ama qofka faatixada uu wanaajin kara inuu ku dayda ma bannaana buu leeyahy qof faatixada khalal gelinaya ama xaraf ridaya ama akhras oon faatixadaba aan akhrin karin fain daahara hadday soo muuqato buu yidhi bacda salaati salaada kadib hadday soo daahirto anna imaamahu imaamkiisu waaxidun min haaulaa'i inuu yahay waaxid ka mida kubaan waxaa soo markuu salaaddii ka baxay usoo muuqatay imaamkiisu inuu waalan yahay matala ama waxaa soo baxday imaamkiisu inuu kaafir yahu gaal ahaa ama waxaa soo baxday imaamkiisu inuu yahay mid muxditha iyo wixii la mida waaxid inta la soo sheega ka mida imaamkiisi inuu yahay hadday soo daahirto markay salaadda uu ka baxo kadib lazimahu licaadatu waxaa ku laazima salaadda inuu ku soo celiyo buui ilaan salaaddaasi wuxuu ku gadaal tukaday cidaan bannaanayn in salaad lagu gadaal tukado salaaddii waa inuu ku soo celiyo wuxuu ka soo reebay ilaa idaa kaana calayhi najaasatun khafiya ilaa inay dushiisa tahay najaaso qarsoon mooyaan aw kaana muxdian ama uu yahay qof muxdia fii kayri اljumucati jumco waxaan ahayn salaad jumco waxaan ahayn inuu muxdi ku yahay mooyaane ayadana waa la soo reebaya macnaha hadduu muxdi yahay salaaduna aysan ahayn salaatu اljumuca macnaha soo celi maayo waay najaa ama najaaso uu jirkiisa najaaso uu leeyahay ama maryihiisa laakiin najaasadu ay tahay najaasa khafiya oo qarsoon salaada soo celi maayo waxaan salaada soo celinayna yaa waaye ma'muumka laga hadlayaa aw fiiha ama imaamku waa muxdi fi ljumucati jumcihii dhexdii aw fiiha waa fi ljumuca wa huwa zaa'idun walxaal huwa imaamku zaa'idun uu yahay mid ka dheeraada calal arbaciina afartankii ayaduna waa la soo reebaya hadduu imaamku muxdid yahay salaaduna jumco ay tahay laakiin imaamka tirada uu afartan iyo kow ku yahay waa zaa'id soo maha calaa arbaciin waa ka badan yahay xaaladdaanoo kalena wuxuu leeyahay jimcihii ku soo celin maayo qofka imaamku hadduu xadad qabo salaaduna jumco tahay laakiin tirada jamaacada afartan ay ka badan tahay oo asiga afartankii uu dheeraad ka yahay lagu soo celin maayo fa in kamulad bihi ay bilimaam imaamka hadday ku dhammaystirnaato alarbacuuna afartankii asiga sababtii hadday afartan ku noqonayaan tiradii macnaha waa soddon iyo sagaal asiga muxuu ku yahay afartan buu ku yahay hadday sidaas tahay wajabat ilicaadatu waxaa waajiba buu yidhi in jumcihii la soo celiyo arrintaa waxay salka ku haysaa madhabkii ay qabeen shaaficiyada iyo aimada ama madaahibta qaar ka mida oo jumcaha loo shardinayay shardigoodu muxuu ahaa fii cadadi اljumuca waa inay afartan ka yaraanin haddii afartanka hal qof uu dhiman yahay jumcahaasi waa buraysaa bay aaminsan yihiin sidaa darteed shiikhan wuxuu leeyahay hadduu imaamku muxdid yahay salaaduna ay jumco tahay labaa loo kala qaadaya inuu asiga afartanka dheeraad ka yahay markaa salaaddii jamaacada wax ma gaanin ee ma'muumiinta haddii u afartanka dheeraad ka yahay xaaladda labaad asaa afartan ku ah dheeraad ma ah haddii asiga laga saaro tiradii waa laga yaraanayaa soo ma soddon iyo sagaal jumca ma ka ansaxaysaa cindahum ka ansixi mayso waa in duhur la tukado imaamkan wuxuu ka dhigan yahay marka waxaa laga soo qaadayaan asoo joogin oo kale maadaama uu muxdid ahaa tiradii afartanka ahayd ma buuxsamin salaaddii waa la soo celinayaa sidaasuu ula jeedaa wajabat ilicaadatu waxaa waajiba in la soo celiya buy laakiin horaan u soo marnay qowlkan qowl saxiixa ma aha afartanna looma shardiyo jumcada jumcada afartan looma shardiyo tiro hadda mucayana oo rasuulku uu gooyey sala allahu calayh wasalam fii cadadi ljumcana ma jirto qowlka uga dhowna waxa waaye jamaacada inta ku ansaxta in jumcuhu uu ku ansaxayo jamaaca intay ku ansaxaysana waa macruufa waa la yaqaan wayasixu waxaa ansaxaya buu yidhi fardun salaad fardiya way ansaxaysaa khalfa naflin sunno gadaasheed wa subxun salaada subaxna way ansaxaysaa khalfa duhurin duhur gadaashii wa qaa'imun mid taagan salaadiisuna way ansaxaysaa khalfa qaacidin mid fadhiya gadaashii wa qaa'imun mid taagan salaadiisu way ansaxaysaa oo taagan khalfa qaacidin mid fadhiya gadaashii wa adaa'un salaad adaana way ansaxaysaa khalfa qadaa'in salaad qadaa gadaasheed wa bilcukuusi cagsiyaduna waa sidaas buy cagsiyaduna waa sidaasoo inta la soo sheega waa la cagsinaya macnaha waa qadaa'un khalfa adaa'in qaacidun khalfa qaa'imin duhrun khalfa subxin naflun khalfa fardin cagsi intii la soo sheegaba waa bilcukuusi bug cagsiyaduna sidaas waay walow iqtadaa bikayri shaaficiyin shaafici waxaan ahayn hadduu ku daydo saxa way ansaxaysaa buy yacnii qof aan shaafici ahayn imaamaan shaafici ahayn hadduu ku daydo way ansaxaysaa salaadiisu in lam yatayaqan hadduusan hubin annahu akhalla biwaajibin inuu waajib duleeliyey oo dhaawacay hadduusan hubin yacnii imaamkan aan shaaficiga ahayn haddaanan la ogaanin inuu waajib ka tegey salaada gadaashiisa lagu tukada way ansaxaysaa buu yidhi wa ilaa haddii kale ay caddaato inuu waajib ka tegay falaa maya buy salaadu ansixi mayso walictibaaru ictibaarkana waxa wayoo la ictibaarinayaa biictiqaadi lma'muumi ma'muumka ictiqaadkiisa mar walba muctabara buu yidhi qowlkaana saxiix ma aha khalfa yacni alictibaaru biictiqaadi lma'muum masaladan waxaa la weydiiyey sheikhulislaam raximahullah hadalkiisuna waa dheeraa laakiin waa soo khulaaseeyey intii maqsuudka ah baan ka soo qaaday wuxuu yidhi kamaa fii majmuuci alfataawa fii baabi salaati اljumuca su-aashan baa la weydiiyey marka hore su'ila shaykhu اlislaam can ahli اlmadaahibi اlarbaca hal tasixu salaatu bacdihim khalfa bacdin am laa waxaa la weydiiyey can ahli اlmadaahib اlarbaca afarta madhab dadka ehelka u ah hal tasixu salaatu bacdihim khalfa bacdin qaarkood salaadooda ma ansaxaysaa qaarka kale gadaashooda ay ku tukanayaan am laa ma sameya waa su'aal faajaaba raximah اllah wuxuu ku jawaabay nacam tasixu salaatu bacdihim khalfa bacdin tasixu salaatu bacdihim khalfa bacdin kamaa kaana asaxaabatu waataabicuuna lahum biixsaani waman bacdahum kamaa kaana asaxaabatu waataabicuuna lahum biixsaani waman bacdahum min ala'immati alarbaca ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض ولم يقل أحد من السلف ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها وبالجملة وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان إحداهما إحداهما ألا يعرف المأموم ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة فهنا يصلي المأموم خلفه فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم والأئمة الأربعة وغيرهم الصورة الثانية الصورة الثانية أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده مثل مثل أن يمس ذكره مثل أن يمس ذكره أو النساء أو النساء أو يتيقأ أو يتق أو يتقيأ أو يتقيأ أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء ثم يصلي بلا وضوء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور فهذه الصورة فيها نزاع مشهور فأحد القولين فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والقول الثاني تصح صلاة المأموم والقول الثاني تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في المذهب الشافعي وأحمد وهو القول الآخر في المذهب الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة بل وأبي حنيفة وأكثر النصوص أحمد على هذا وأكثر نصوص أحمد على هذا وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم هذا الشيخ الإسلام رحمه الله khulaasadiisa waxa waay sidaa hadda aan yeerinay markuu waa dheer yahay hadallo badan uu sheegay tusaalooyin badan uu sheegay oo waxyaabaha madaahibtu ku kala duwan yihiin ah laakiin khulaasadiisa waa inta hadda aan yeerinay w markii su-aashaasi la weydiiyey wuxuu yidhi salaadaydu waa salaad nacam buu yidhi tasixu salaatu bacdihim khalfa bacd qaarkood salaadda ay ku tukanayaan qaarka kale gadaashooda way ansaxaysaa iyowna ka hadlayaa waa asxaabu lmadaahib in shaafici uu ku tukado khalfa xanafiyin xanafi uu ku tukado khalfa xambaliyin xambali uu ku tukado khalfa maalikiyin kulli salaadooda waa ansaxaysaa buu kamaa kaana asaxaabatu wataabicuuna lahum biixsaani waman bacdahum min ala'immati alarbaca sida saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii ka dembeeyey a'immada ahaa ay ahaayeen yusalii bacduhum khalfa bacdin kuwa ku tukada qaarkood qaarka kale gadaashood walam yaqul axadu min asalafi axad salafka ka mida lagama soo guurin oo lagama soo naqlin innahu laa yusallii bacduhum khalfa bacdin inaysan qaarkood qaarka kale ku gadaal tukanayn lagama soo naqlin waman ankara daalika qofkii arrinkaa inkira oo yidhaahda laysku gadaal tukan maayo fa huwa mubtadicun daalun mukhaalifun lilkitaabi wasunnati wa ijmaaci ummati wa a'immatiha waa qof mubtadica oo lunsan oo baadiyoobay khilaafsan kitaabka iyo sunnadii iyo ijmaaca ummadda iyo a'immada a'immada ijmaacooda markaasuu yidhi wa biljumla فhadihi الmasaaئل lahaa suurataan masaaئishan laba suuradood ayay leeyihiin markii suurataan la leeyahay siin miya mase saad waay saad waay iska fiiri meeshaas siin marna lama qoro asuura waa saad laba suuradood ayay leeyihiin إxdaahumaa anlaa yacrifa اlma'muumu ana imaamahu facala maa yubطilu الsalاة labada suurad midood waxa waay ma'muumku inuusan ogeyn inuu imaamkiisa sameeyey wax salaada burinaya maala masaajidkoo lagu tukanayaa timid imaamkan miyaa taqaanaa inuu wax lagu burinayay salaadee wax kale inuu sameeyey miyaad ogtaha asiga shaksigiisa uma taqaanid masaajidkuu soo galay istawi buu yidhi salaaduu xirtay ma weyse qabaa mase ma weyse qabo ma waxuu burinaya weysaduu la yimid mase lama imaan ma ogid waana sida loo badan yahay suuraddan waa suuradda loo badan yahay suuraddan wuxuu yidhi marka fa hunaa halkan yusalli lma'muumu khalfahu ma'muumka imaamka gadaashiisa ayuu ku tukanayaa biitifaaqi salafi wala'immati alarbacati wagayrihi maxaa yeelay alaslu qofka muslimka waxa weeye salaada inuu ku tukanayo calaa tahaara saasa asala asalkaas inaan ku soconno oo laga duulow wax walba asalay leeyihi asuuratu haaniya suuradda labaad suuraddaas horumarka waa la isku waafaqsan yahay imaamkaasaad ku gadaal tukanaysaa suuradda labaad waxa waaye an yatayaqana alma'muumu ana alimaama facala maa laa yasuuqu cindahu ma'muumkii wuxuu yaqiiniyey imaamku inuu sameeyey waxaan ma'muumka agtiisa bannaanayn waa miduu shiiku nagala hadla soo maaha kitaabka uu ka hadlaya way ma'muumku wuxuu ogaaday imaamkan inuu la yimid wax ma'muumka u arko inaysan bannaanayn in la sameeyo ama salaadaba burinaya ma'muumka agtii tusaalow keenu wuxuu yidhi midlu an yamasa dakara sida inuu dakarkiisa taabtoo kale ma'muumku wuxuu ogaaday imaamkan inuu dakarkiisa taabtay biduuni xaa'ilinna uu taabtay weysadu way ka buraysaa buu qabaa soo ma imaamkanna muxuu qabaa wuxuu qabaa innamaa huwa bidcatun minka inuu xibin jirkaaga ka mida yahoo gacanta uu la mid yahu qabaa oo gacantiisuu taabtay iyo dakarkiisuu taabtay ay isku midba u yihiin sidaasuu salaaddii kuugu dujiyey maalan aw innisaa'a ama imaamkii qof dumar uu taabtay ma'muumkaanna waa shaaficiyo wuxuu aaminsan yahay dumarkoo la taabta inay weysada buriso ow taqaya'a ama waa matagay imaamkii uma yusallii bilaa wuduu'in kadibna weyseqaad la'aan ayuu tukaday qaaraa qaba soomaha weyseqaadku inuu yani matagu inuu weysada buriyo culamada qaaraa qaba ma'muumku wuxuu qabaa matagu inuu weysada buriyo imaamkuna ma qabo matagaa qabtay bannaankuu taga waa soo matagay salaaddiiba uu ku soo noqday istawi buu yidhi hore u galay maamuumkaana muxuu aaminsan yahay weysadii imaamku inay burtay waa masaa'il lagu kala duwan yahay soo ma wuxuu yidhi sheikhu fa haadihi suuratu fiiha nisaacun mashhuur suuraddan waxaa ku sugan buu yidhi dood caan ah masale aad layskuga khilaafay wey fa axadu lqowleyni labada qowl midkood waxa waye laa tasixu salaatu lma'muumi liannahu yactaqidu buطlaana salaati imaamihi ma ansaxayso ma'muumka salaadiisa maxaa yeelay ma'muumku wuxuu aaminsan yahay salaaddii imaamku inay baadil tahay kamaa qaala dalika man qaalahu min asxaabi abi xaniifata washaaficiyi wa axmed sida ay yidhaahdeen buu yidhi ciddii tiri oo ka mida abu xaniife iyo shaafici iyo axmed asxaabtood wاlqowl الثaanي qowlka labaadna waxa weeye tasixu salaaة الma'muum ma'muumka salaadiisu way ansaxaysaa wa huwa qowlu jumhuuri الslf wa huwa madhabu maalik jumhuuru slf slafka badankood qowlkay qabaan w waana madhabkii maalik wa huwa alqowl اlآakhar fii madhabi الshaaficiyi wa axmed bal wa abi xaniifa waana qowl kale buu yidhi oo madhabka shaafici iyo axmedba ku sugan bal wa abi xaniifa bal wa fii madhabi abi xaniifana ku sugan waakharu nusuusi axmed calaa haada hadallada axmed iyo nusuustiisuna badankood arrintaasay ku socdeen wey wa hada huwa sawaab buu yidhi shaykhu lislaam qowlkan ayaa sawaaba ma'muumka salaadiisu way ansaxaysaa imaamkuu ku dayanayaa ijtihaadka masaa-ishaasna imaamku u daynaya hadalka sheikhe halkan uu yidhi walictibaaru biictiqaadi ma'muumna waa hayru sawaab hadalka sheikhuu kitaab ku sheegay uu yidhi walictibaaru biictiqaadi lma'muum saxiix ma ah qowlka hore ayuu shiiku qowlkiisu la mowqif yahay sida saxiixaana waa qowlkan labaad oo ah salaada ma'muumku inay ansaxayso limaa habata fii saxiixi wagayrihi can nebiy sal sl annahu qaala nebigu wuxuu yidhi yusalluuna lakum markuu a'immadii ka hadlayay way idin dujinayaan buu yidhi fa in asaabuu hadday asiibaan oo salaaddii sidii loogu talagalay u tukadaan falakum walahum adinkuna ajarkii salaadda baad leedihiin ayaguna ajarkooday leeyihiin wain akhta'uu hadday gafaan falakum wa calayhim way kala harta soo maaha salaaddii ma'muumkii imaamkii way kala harta hadday gafaan ama imaamka uu qalad sameeyo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu alay slam adinka haddaad ma'muumiin tihiin ajarkiinna salaadda waad leedihiin khata'an ayuu dusha ka saaran yahay wuxuu ka saaran yahay imaamkuu dusha ka saaran yahay xadiidkaas wuxuu daliil u yahay marka in ma'muumiinta arrintaasi aysan u soo noqonaynin masaladan hadda shiikha uu ka dhawaajiyo ah hadduu shaafici ku daydo hayra shaafici iyo waxaana waa dhibaatooyinka ay keeneen tacasubaadka madhabiga ah tacasubaadka madhabiga dhibaatooyin fara badan ayay ummadda u geysteen masaajidda way kala lahaa jireen shaaficiyadu masaajidda gaaray lahaa jireen xanafiyadu kadaalika xanaabilada maalikiyada bal waxaa jirta mararka qaar in xataa qubuurti laysku diido waxaa dhacday baa la yidhi zaman zamanada ka mida nin shaaficiya baa dhintay markaasaa waxaa la damcay in lagu aaso baqdaad maqbaratu alimaami axmed ibni xambal xanaabiladu waa diideen waxay dhaheen ninkan shaaficiga maqbaradeenna lagu aasi maayo maadaama uu shaafici yahay annaguna aan xalaabilanna masaajidda waaweyn qaarkood afar mixraabay ku kala lahaayeen masjidka weyn aljaamicu alumawi loo yaqaan fii dimashq afar mixraabuu leeyahay mixraab xanafiya leh keligooda ku tukada mixraabna shaaficiyaa leh mixraab maalikiyabaa leh mixraabna xanaabilaa leh masjidulxaraamna sidaasoo kale u ahaa waa kala tukan jireen markuu qofka masjidka soo galo wuxuu leeyahay aaway xalqadii aaway jamaacadii shaaficiyada markaasaa leeyahy shaaficiya waa kuwaas haddii maalan meeshu ay tahay meelaan lagu wada tukan karin oo waasic aysan ahaynna waa la kala sugana markuu xanafiga yimaad ee la yidhahdo salaadda shaaficiya ku jirta bannaankau fadhiisanaa wuxuu sugayaa intay shaaficiya salaadda ka soo baxayso si xanafiyana ay markooda u tukadaan wax cajiiboo la yaab la waa tacasubka heerkuu gaaray alimaamu shawkaani raximah llah waxaad mooddaa buu yidhi kaannahum ahlu milalin shataa waxaad mooddaa buu yidhi dadaan isku diinba ahayn nasaare iyo yahuudiya oo kale aad mooddaa buu yidhi iyo muslimiin inay kale yihiin waa hal diin waa hal ummad laakiin tacasubka dhibaatooyinka uu keeno ayay ka mid tahay inaad qof uun u tacasubto waxay dhibaatooyinka tacasubka keeneen ka mida in axaadiis la been abuurto oo imaam a'immada ka mida lagu caayo oo leena rasuulkaa caayay sala allahu calayh wasalam oo nebigaba lagu been abuurto ama mid a'immadii ka mida lagu ammaano ka qowli alxanafiya ay yidhaahdeen nebiga wuxuu yidhi abuu xaniifata siraaju ummatii ummaddayda faynuusteeda waayo markaasuu wuxuu yidhi wasayakhruju fii ummatii rajulu yuqaalu lahu maxamed ibn idriis ashaddu calaa ummatii min ibliis waxaa ummaddayda ka soo dhex bixi doona nin moxamed ibnu idriis la yidhaah oo ummaddayda ibliis uga daran moxamed ibnu idriis ma la yaqaan alimaamu shaafici wa heerkaasaa tacasubka gaar in xataa rasuulka lagu been abuurto sala allahu calayhi wasalam waa wax aad iyo aad u liita waay oo ilaahay laga magan galo tacasubaadka noocaas oo kale ah waa diin xumo tacasubka ha noqdo madhab ha noqdo urur ama xisbi gaaraod u tacasubayso ha noqdo shaksi mucayanoo u tacasubayso diinka ilahay tacasub wax la yidhahdo ma ogola waxaa annaga waajib nagu ah alitibaac watukrahu waraa'a faasiqin wa fa'faa'in wa tamtaamin wa laaxinin faqradaasi waxay ugu dambaysay fasalka waxaa la karaahiyeystaa buu yidhi waraa'a faasiqin wax la karaahiyeysanaya waa maxa ay tukrahu salaawa waxaa la karaahiyeystaa salaada la tukanayo waraa'a faasiqin faasiq gadaashi wa fa'faa'in iyo mid fa'faa'a gadaashi in lagu tukado ayadana waa la karaahiy alfa'faa waa alladii yukariru lfaa waa midka fa'da ku celceliya waay xarafka fa'da markuu ku dhawaaqi maaguu laba fa' ka soo saaraa ama saddex fa' uu ka dhigaya fa'fa' baa la yidhaahdaa wa tamtaamin atamtaam waa alladii yukariru taa'a waa midka asigana ta'da ku celceliya wa'waa'a asigana la mida alwa'waa waa midka waawga ku celceliya asna yacni waawga markuu ku dhawaaqi maago ayuu ku yacni wuxuu la imaanayaa xarafkii waawga kelimaadka noocaana oo codka ama dhawaaqa laga soo qaadanayo xagga carabiga maxaa loo yaqaanaa way badan yihiin hadda afa'fa' markii la yidhi fa'daa laga soo qaatay sooma xarfulfa' tamtaamna waxaa laga keenay waa ta'di macnaheedu waxa waa sawdkii iyo dhawaaqii ayaa waxaa laga ishtiqaaqayaa isim iyo magac ayaa laga ishtiqaaqayaa maxaa la yidhahdaa cabdixafiid waxaa loo yaqaanaa luqada carabiga annaxt naxtigu luqada carabiga aad ugu badan yahay shanqarta iyo dhawaaqa magacaa lagala soo baxayaa xoolaha siday u dhawaaqaan magacaa laga soo saarayaa magacyadaasi dhawaaqyada laga soo qaadanayo naxti baa loo yaqaan fa'fa iyo tamtaam marka waa naxtigaas wa wa'waa'una waa la mido waa midka waawga ku celcelinaya walaaxinin iyo midka laaxinkaa buu yidhi ee ku laxninaya fi lqira'a laxnigu waa labo laxnun yugayiru lmacnaa wa laxnun laa yugayiru lmacnaa laxni macnaha bedelaya iyo laxni aan macnaha bedelayn laxnigu hadduu yahay mid macnaha bedelaya haddii laxnigaasi uu yahay fii suurati alfaatixa salaadaasi ma ansaxayso laxniga meeshuu ku laxninayo hadduu yahay laxni macnaha bedelaya qiraa'adiisana ay ku laxninayana ay tahay suuratu lfaatixa salaadiisu ma ansaxayso mana bannaano gadaashiisa inaad ku tukato inuu imaamkuu noqdo ma bannaana haddii laxnigiisa uu yahay mid macnaha bedelaya haddii maalan siraata aladiina ancamtu calayhim ou akhriyo lacnu macnuhu ma isbedelayaa mise ma isbedelayo waa isbedelayaa salaadiisu ma ansaxaysaa ma ansaxayso maxaa yeelay wuxuu laxniyey laxni macnihii aayaddu isla bedelay laxnigaasoo kale ninkaasoo kale ma bannaana inuu imaam noqdo waxaana ku waajiba inuu faatixadii barto uu iska saxo hadduu laakiin laxnigu yahay midaan bedelaynin macnaha midaan bedelayn kaasi salaadda qofka waxu dhibi maayo imaamkaasina hadduu yahay imaam raatibahoo masjidkii haya gadaashiisa salaadda aad ku tukanayso way bannaan tahay oo waa jaa'is amaa laxniga macnaha bedelaya ma bannaano inaad salaadda gadaashiisa aad ku tukato midka faasiqa sheikhu uu ku bilaabo waraa'a faasiqin faasiq in imaam laga dhigo horta ma bannaano laa yajuusu imaamatu lfaasiq imaamatu lfaasiq ma bannaana dadka wax dooranaya ama imaamka samaynayana uma bannaana qof faasiqa inay imaam ka dhigaan waxyaabaha qofka uu faasiq ku noqdana waa noocyo badan yihiin hadduu maalan kadaab yahay kadaabku faasiq waayo maaha in imaam laga dhigo qof kadaab oo been badan haddowna maam yaho dadka isku diro waa faasiq ma bannaano inuu imaam noqdo fisqigu waxa waaye qofka inuu ku dhaco kabiira min alkabaa'ir dembi weyn inuu la yimaado uusan ka toobad keenin ama hadduu ka toobad keeno ataa'ibu can idembi kaman laa demba lah laakiin hadduusan ka toobad keenin ma bannaana sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah waxaa la weydiiyey qofka xashiishadda cuna gadaashiisa ma lagu tukan karaa imaam ma noqon karaa nin xashiishada cuna wuxuu yidhaahday laa yajuusu imaamatuhu ma bannaano wey ninkaas in imaam laga dhigo uma bannaano dadkaasi tukanaya inay imaam ka dhigtaan waxaa kaloo la weydiiyey mid dad dilay waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha fisqiga keenaya ama qofka uu faasiq ku noqonayo arrintaana waxaa asal u ah xadiidu asaa'ib ibni khallaad xadiidu saa'ib ibni khallaad radia allahu canhu alimaamu axmed wuxuu yidhi waa min asaxaaba waa rajulu min asaxaaba asaa'ib ibnu khallaad can isaa ibni khallaad ana rajulan ama qowman fabasaqa fi lqibla ana rajulan ama qowman fabasata fabasaqa fabasaqa fi lqibla wa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yanduru fabasaqa fi lqibla wa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yanduru فqاaل رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم حيiنa فرغa faqاala رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم حيiنa فرغa laa يصليi لكم laa يصليi لكم فأrاada baعda ذلika فأrاada baعda ذلika أn يصليa لهم فأrاada baعda ذلika أn يصليa لahm famanacuuhu famanacuuhu وأخbaruuhu بqowli rasuuli الlahi صلى الlaه عalيه وsلم famanacuuhu وأخbaruuhu بqowli rasuuli الlah صلى الlaه عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله إنك آذيت الله ورسوله رواه أبو داود في سننه سائب بن خلاد رضي الله عنه waxaa laga wariyey أن رجuلا أma qوما nin baa qolo dujiyey qowم buu imaamu noqday fabasqa في الqبلة qibladii xaggeeda ayuu candhuuf u tufay rasuulku waa reebay soo maha calayhi salaatu wasalaam in xagga qiblada wax loo tufo laa yabsuqanna axadukum qibala wajhi xagga wejigiisa yousan wax u tufin buu yidhi axadkiin markuu tukanayo ninkan xaggii qiblada u tufay candhuufuu xagga qibladii u tufay wa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yanduru xaal nebigu sala allahu calayh wasalam uu arkayo rasuulkoo arkaya ayuu ninkan qibladii u tufay candhuufta faqaala rasuulu llaahi sal ly slam xiina faraqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu ninkii salaaddii ka faaruqay ninkii markuu dadkii dujiyey ayuu nebigu wuxuu yidhi rasuulka iyuu la hadlayaa dadkiibuu la hadlay ninkii ma ah dadkiibu wuxuu ku yidhi laa yusallii lakum kan iyousan idin dujinin buu ma idin dujinaya ninkan imaam idiin noqon maayo yaa ninkan imaam laga dhiganin wixii hadda ka dambeeya fa araada bacda dalika an yusalliya lahum ninkii markaa kadib wuxuu doonay inuu dadkii dujiyo ilan ma oga inuu nebigu ka digay sala allahu alay w salam looma sheegin markii hore salaaddii uu isku soo diyaariyey marka inuu salaaddii labaad ama taa ka dambayda oo dadkii dujiyo imaam u noqdo fa manacuuhu waa u diideen inuu dujiyo imaam noo noqon maysid bay yidhaah wa akhbaruuhu waxay u sheegeen biqowli rasuuli illaahi sal ly slam hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay u sheegeen fadakara dalika lirasuuli illaahi sala allahu alay salam ninkii rasuulku arrinka u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu u tago wuxuu rasuulka ilahi imaamadii waa lay diiday waxaana lay sheegay inaad adiga aad diidday oo arrintan yani diidmada inay adiga xaggaaga ka timid faqaala wuxuu yidhi nacam haa buu yidhi saxwa anaa idhi yousan idin dujinin waxasibtu waxaan u malaynayaa annahu qaala inuu yidhi innaka aadayta allaha warasuulah maxaa yeelay allah iyo rasuul ayaad dhibtay buu yidhi allah iyo rasuulkii baad dhibtay oo tufitaankii xagga qiblada aada candhuufta u tuftay waa adiya rasuulku waa diiday marka sala اllah alay slam ninkaas inuu imaam sii ahaado xadiidkan marka muxuu asal u yahay ee deliil imaamat اlfaasiq inaysan bannaanayn ninkan saxaabiga macnaheedu ma ahan inaan leenahay asigaa faasiqa taa ka ratimi mayso laakiin waxaan ka qaadanaynaa haddii busaaq fi lqibla la diiday oo imaam loo bedelay min baabin awlaa waa maxay fisqi daahir oo qofku ku dhaco waa min baabin awlaa way ka ulaysanta ama saxaabada waa kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa cuduul khata'una waa dhici karaa ninkan saxaabiga waxaa laga yaabaa xadiidka arrintaa nahyinaya inuusan hore u gaarin ixtimaalaad badanaa jiri kara laakiin meesha annaga aan wax ka qaadanayna waxay tahay bedelka nebiga uu sameeyey sala allahu calayh wasalam halkaasaa waxaan ka qaadanaynaa hadduu qofka fisqi ku jiro inaan imaam looga dhigaynin dadka muslimiinta ah maxaa yeelay cibaadadu salaaddu waa cibaado weyn cibaadadaasina qofka loo dhiibayo ee dadka ku hogaaminayo waa inuu yahay qof u qalma waa inuu yahay qof u qalma oo ku sifaysan bilcadaala cilmigii ka sokow iyo qiraa'adii haddana inuu yahay qof cadli u saaxiiba horena waxaan usoo marnay shiikha raximahullah markuu soo sheegay alafqah uma alaqrac muxuu ku xijiyey uma alawrac alawrac min alwarac u kakee laga keenay macnaha waraca waa tarku maa yaduru fi laakhira wixii aakhira wax ku dhibaya inaad ka tagtaa warac la yidhaahdaa macsiyaduna aakhiray ku dhibaysaa soomaha iyo fisqigii qofkaasi warci waa ka baxa marka faasiqa imaamadiisa marka horeba cinda alikhtiyaar la dooran maayo waxaa la mid a asalaa khalfa almubtadic yacni midka saaxibu bidcaha ah ee bidcada u saaxiibka ah awalan cinda alikhtiyaar imaamma loo dooranaya loo dooran maayo mubtadic imaam u dooran maysid adigoo heli kara nin sunniya oo sunnadii waafaqsan oo dariiqadii nebiga sal alla alay slam iyo saxaabadiisa iyo manhaju salaf ku taagan adoo heli kara sax maaha inaad nin mubtadica imaam ka dhigto ma loo dooranayo laakiin maalan haddii masjid uu hayo mubtadicaas imaamna uu masjidka ka yahay asalaatu khalfa ma bannaan tahay ma lagu gadaal tukanaya waa lagu gadaal tukanaya laakiin haddaad heli karto masjid imaamkiisu uu yahay imaamu sunna yacni mid masjid imaamkiisu uu yahay sunni haddaad heli karto oo aan kaa fogeyn masaajidka kalena imaamkiisa uu yahay nin mubtadica waxaa kuu fadli badan inaad doorato inaad ku tukato khalfa sunni taasaa afdal ku ah oo masjid sunna aad ku tukato taasaa afdal ah laakiin hadduusan kuu dhoweyn inaad tidhaahdo gurigan ku tukanaya mar haddaan waayey imaam sunniya waa inaan guriga ku tukado oo qoladaasi aniga la tukan maayo imaamkooda waa mubtade ayada laftirkeeda bidca buu yidhi shaykhulislaam raximahullah inaa guryaha la fariistay la yidhaha guryahan ku tukanaynaa imaamaha mubtadica laftirkeeda bidca maxaa yeelay ninkan mubtadica salaadii ma ka ansaxaysaa mase ka ansixi mayso way ka ansaxaysaa soo maha man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu qofkii salaadiisu ay ansaxayso imaamadiisuna way ansaxaysaa mar hadday salaaddiisu ansaxayso imaamadiisu way ansaxaysaa waa lagu gadaal tukanayaa laakiin haddaad heli karto masjid sunnadii looga dhaqmayo oo masjid sunna ah alafdal waxaa ah inaad ku tukato khalfa sunni wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin